howlwadeennada caafimaad ee ilkaha ayaa la sheegayaa inay yihiin astaan digniineed oo hordhaca marka ay dareemaan in ilmaha ay adeegyada u sameeyaan uu dhib ka haysto guryahooda tusaale gobolka stockholm hay-adda daryeelka ilkaha ee volk danvodan ayaa waxay sanadkan gudbisay fariimo laba jeer ka badan intii hore sababta ugu weynina waa inaanay carruurtu soo xaadirin ballamaha loo qabto gunilla swanholm waa guddoonka jamciyad ay leeyihiin dhakhaatiirta ilkaha ee loo yaqaano volk tanvordis foreningen Vi gör absolut fler orosanmälningar. Framförallt så har vi arbetat mycket mer med rutin.
waxaannu dirnaa fariimaha welwelka oo ka badan intii hore waxaana qabaa inay ugu wacan tahay inta badan inaan noqonnay dad si wanaagsan u sii fahmaya arrintan oo aannu in badan ka soo shaqaynayn waxay arrintani ka hordhaysay tan iyo labadii kun iyo saddex iyo tobankii goortaasoo ay maamulka hay-adda daryeelka bulshada ama sooshiyaalku ay soo saareen habraac cusub ha yeeshee wuxuu koror kala dhacay labadii kun iyo siddeed iyo tobankii tusaale sanadkii tegay jamciyadda folk time voden ee gobolka stockholm waxay hay-adda adeega dadweynaha ee soshiyaalka u dirtay konton ilaa lixdan fariimood oo ah nooca loo yaqaano fariimaha welwelka uros an melningar sanadkanna waxay gaareen boqol fariimood dhanka maalmo waa boqol kale sanadkan balse sanadkii hore waxay gaarayeen ilaa laba boqol oo fariimood howlwadannada caafimaadka waxay la kulmaan siddeetan ama sagaashan iyo shan boqolkiiba ka tirsan carruurta sweden waxaana sida xirfadleyda caafimaad ee kaleba waajib ka saaran yahay inay soshiyaalka fariin gaarsiiyaan haddii ay tuhmaan inuu ilmaha yari dhib qabo ama buko joakim levin waa kaaliyaha maareeya qaybaadka hay-adda daryeelka ilkaha ugu qaybsan stockholm sidoo kalena wuxuu ku takhasusay caafimaadka carruurta iyo da'yarta så gör vi de här anmälningarna där vi har kallat men barnet inte kommer till kallelser. Men jag har också gjort där vi har upplevt att barn som inte får sin vård, de föräldrarna tar inte ansvar.
waxaannu fariimahan dirnaa marka ilmaha ballansani aanu imanin iyo xitaa marka aanu aragno in ilmuhu aanu waalidkii ka helin daryeelkii uu u baahnaa sida inaysan mas-uuliyaddooda qaadanin sida cadayga aysan raacin cilnooyinka aanu u sheegno ama talooyinka aan siino in aanu ilmuhu soo xaadinin ballamaha loo qabto oo astaan digniin muujinaysa sida ay sheegayso daraasad uu sameeyey machadka carolinska instituted sanadkiina dhaafay gaar ahaan marka uu ilmuhu dalool ku leeyahay ilka caanoodka ama buuxis ugu jiro ilkaha caadiga ah islamarkaana warqad loo gudbiyey dhakhtar ilkood waxay taasi sagaashan boqolkiiba keentaa in arrintiisa baaritaan ku samayso hay-adda adeega dadweynaha ee social shenistan maxamed xaaji radio sweden